إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ee warbaahinta alfurqaan qarax geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ciidamada dowladda federaalka lagula beegsaday deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka muqdisho askar ka tirsan maamulka puntland ayaa magaalada gaalkacyo ku dilay wiil dhallinyaro ah ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weeraray saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka jasiira ee duleedka muqdisho nabadoonnada gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay dagaal beeleedyada ka socda gobolkaasi iyagoo sheegay in colaadda halkaasi ka aloolsan ay ka dambeeyaan cali guudlaawe iyo xasan sheekh wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa duuro u qabatay wulaadda degmooyinka ee wilaayadaasi maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah bakowl ayaa howlo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan qaybo ka mid ah wilaayada maamulka gobolka banaadir ayaa sii kordhiyey dhulboobka uu ku hayo bulshada ku nool gudaha magaalada muqdisho weerar loo adeegsaday diyaarado droonis ah ayaa lagu bartilmaameedsaday saldhig ay ciidanka maraykanka ku leeyihiin dalka ciraaq u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa maalinimo isniin ah sideedda bisha rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga waafaqsana labaiyo labaatanka bisha tobanaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka ee miilaadiga ah warkii oo dhammaystiran qaraxa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ciidamada dowladda federaalka lagula beegsaday deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka muqdisho ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la eegtay ciidamo ka tirsan dowladda kuwaas oo lugeynayay xilli ay marayeen tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka muqdisho qaraxaas waxaa ku dhintay laba askari waxaana ku dhaawacmay laba kale saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ayaa halkaa yimid waxaana ay goobta ka qaadeen meydadka iyo dhaawacyada ciidamadooda dhanka duleedka muqdisho ciidamada mujaahidiinta xalay waxa ay weerareen fariisinka ciidanka dowladda ee deegaanka jasiira ee duleedka muqdisho maynaan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha dagaalka askar ka tirsan maamulka puntland ayaa magaalada gaalkacyo ku dilay wiil dhallinyaro ah faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder xogo dheeraada ayaa laga helayaa toogasho bareer ah oo ay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska magaalada gaalgacyo u geysteen wiil dhallinyaro ah kaas oo ay doonayeen inay soo xiraan ehelka wiilkan ayaa dalbaday in loo soo xiro kadib markii ay hooyadiis kaga shikasay inuu u tahriibi rabo dalka liibiya balse waxaa dhacday musiibo ka weyn tii laga taxadarayay booliiskii loo diray wiilka si ay usoo xiraan ayaa waxay u adeegsadeen rasaas noolnool sidaba ay sheegayaan goobjoogayaal ku sugnaa halka uu dilka ka dhacay ciidankan diray wiilka ayaa la sheegaya inay isticmaalaan waxyaabaha maanka dooriya waxaana dilka wiilkan loo soo xidhay askar badan magaalooyinka ay ka arrimiyaan dowladda federaalk iyo shisheeyaha dalka kusoo duulay ayaa waxaasi joogtaha uga dhaca dilal loo geysanayo dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada ay maamulaan dilkan kii ka horeeyay ayaa loo geystay wiil dhallinyaro ah oo ku dhaqan magaalada muqdisho kaas oo lagu magacaabo najiib maxamed xasan waxaana askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk u dilay shan kun oo shilin soomaali ah
nabadoonnada gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay dagaal beeleedyada ka socda gobolkaasi iyagoo sheegay in colaadda halkaasi ka aluursan ay ka dambeeyaan cali guudlaawe iyo xasan sheekh mahad cubayd ayaa warkaa noo soo jeedinaya
nabadoon mucalin maxamed mucalin xasan afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waraysi uu siiyey idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan kaga warramay colaadda ka taagan gobolka shabeellaha dhexe ee u dhexaysa beelaha walaalaha ah iyo cidda ka dambaysa ee geed fadhiga u ah wuxuu tilmaamay in dagaal beeleedyadan ay isku leynayaan qabaa'ilada walaalaha ah ay hurinayaan hogaamiyaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo kan maamulka hirshabeelle ee cali guudlaawe waxaa ku lug leh ee, arrinta meeshaas ka dhacday waa waxaan maamulku sheega ah annagu maamul umaba naqaane waxaan u naqaanaa murtadiin dabadhilifya baan u naqaan oo maraykanka kasoo sheeh cabay Ee, waxaan ra- sheegaa markaa adoogay xasan gurguurte iyo ninkii la dhihi jiray cali guudlaawo ee, mataqaanaa hirshabeelle waxa la yidhaha lagu sheego nimankaas ayaa ka dambeeya waa mashruuc u dhisan iyaga muraadkooda ay ka leeyihiinna waa caddahay cid la- cid ay ka qarsoon tahana ma jirto oo maxaa- deegaanka ba la socota waxa ka jira isku soo wada duube waxyaabo nijaasnimo ah oo waxa la jeriyahay waxa la- la doonaya waxa la isku dilaa dhammaantood ay xaaraan yihiin ayaa dadkaas isku haysata siyaasiyiinta kuwahan lagu sheegaahuna intaasay uga faa'iidaysahayaan wuxuu intaas ku daray in xilligii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maamuleysay deegaanada haatan dirirtu ka socoto ay odayaasha dhaqanka ah iyo maamulka islaamiga ah ee halkaasi ka arriminayey dadka teleefoon keliya kula hadlayeen dantoodana ka shaqaynayeen ayagoo aan weliba dhex joogin ee asagu how kalow ka shaqeeyaa how saldanada u soo qaatay nin ee, dana maraykan ku shaqaynaya wax kale oo adduunya iyo aakhiro kalena aan ku xisaabtamaynin wax dhammow salabka u soo qaato ee, qandiraaska u soo qaato maraykanka gaalada lacagta uga soo qaatay soo ma ah inuu ummaddan ha la dilo iyo ha la qixiyo iyo ha la adoonsado inuu ka dhigo ma- ma- waxa- in- inuu intaas u khidmeeyo odagu waxa dhammo usoo qalaq baada sow intaas ma aha mar haddii shareecada islaamka ee muqadaska ahayd ee ummaddu ku qanacsaneed ee diinta dhaqankeeda ee macaanteeda ee raaxan- ra- raynraynteeda iyo udugeeda ay dareemeen walee looma diidin waxaanse rabaa inaan kaloon ku xasuusiyo halka hadda dagaalkaanu ka socdo ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe iyo nuqabadeeda aa ka shaqay jiray nabad ay aygoon weliba jooginay taleefon ku maamuli jireen ummadduna waa u- waa u dhegan dhugleed mar walbana dantooda laga shaqay jira maslaxadooda ugu dambayntii golaha odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe ayaa baaqan u soo jeediyey beelaha walaalaha ah ee diriraya beelaha walaalaha ee diriraya ee dagaalka jahliga ku dhisan iyo axmaqnimada ee ku dhisan oo cadowgaasu eh, ku maleega waxaan u soo jeedi lahay inay alla subxaana wa tacaala ay ka ka baqaan eh, ilaahayna isu dhiibaan ilaahayna baryaan oo alla tuugan ilaahay haddii la baryo aman yujiibu ldarra idaa dacaahu wayakshifu suu'a wayajcalukum khulafaa alardi ilaahay qur-aanka ku leeyahay inay alla subxaana wa tacaala ay baryaan allana ka baqaan diinta islaamkana ay garab siiyaan waxaanu kaloonu soo jeediya way arkeen eh, wixii dowla lagu sheegaya federaal federaal way arkeen iyo wixii xasan gurguurte oo la rabaynaya way arkeen in lagu hingoobaye diinka ilaahay inay qaataan una sacyiyaan intaasaan u soo jeedinaya beelaha diriraya xilli ay dagaaladan sii laba kaclaynayaan maalinba maalinta ka dambaysa ayay taageerayaasha dowladda federaalka waxay si cad haatan u sheegayaan in dagaalbeeleedyadan ka socda gobolka shabeellaha dhexe cidda keliya ee xalka u haysa ay tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab halka shalay markii ay duulaanka ahayd dowladda federaalka ku baaqayeen in gebi ahaanba deegaanadaasi laga tirtiro ku dhaqanka shareecada islaamka
wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dowra u qabatay wulaadda degmooyinka ee wilaayadaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena muxsin xasan dowro diini ah oo muddo socotay ayaa loo qabtay wulaadda degmooyinka wilaayada jubbooyinka gebagabada dowrada waxaa kasoo qayb galay culimo mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale waxaana ay jeediyeen kelimaad iskugu jiray bogaadin iyo dardaaranno sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa ka mid ah culimadii gebagabada dowrada kasoo qayb gashay weliba kelimaadka ka jeediyey sheekha ayaa kelimadiisa wulaadda ugu dardaarmay inay sabarka ku dadaalaan cidda ay ishayaanna la sabartamaan laakiin camalka isaga wuxuu u baahan yahay sabir buu u baahan yahay musaabaruu u baahan yahay dulqaad buu u baahan yahay in la israaciyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aankiisa uu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun ruuxu inuu ogaado inay camalkan uu yahay camal adag sida ilaahay u yidhi wahuwa kurhun lakum waxawey waa culays waad kohanaysaan maxaa oona maxaa gaajaa maxaa socda maxaa xisaab ah maxaa telefoona maxaa soo jeeda maxaa idaaraa maxaa nidaam ah waxaas oo dhan waxa weye waa waxyaabaha kuriga waxa weye ilaahay ugu tilmaamay weeyaan sidoo kale sheekh cabdiwaaxid muudey oo ka mid ah culimada kelimaadka ka jeediyey ayaa kelimadiisa oga hadlay culayska ay leedahay ammaanada qof waliboo muslim ahna laga doonayo ilaalinteeda mar walba لا تخونوا الله والرسول وتخونوا إماناتكم وأنتم تعلمون أولا إله بaa mahadsan سبحانه وتعالى آيadaas إلahay wuxuu la hadlay dadka مؤمiniinta ah wuu u dhawaaqay يا أيها الذينa آaمنوا mar haddii ilaahay uu noo dhawaaqo nidaa la yidhaahdaa waa in dhegta kor loo qaado waxbaa daba yeela amar ama nahyi hadda ilaahay muxuu naga reebayaa khayaanada watakhuunuu amaanaatikum walaa takhuunuu tii hore unbay ku cadfanta amaanooyinkiinan ha khayaanina wa antum taclamuun maxaa yeele waa shay culus thaqiil ilaahay wuxuu u bandhigay samaawaadka iyo buuraha iyo ardada iyo way ka wada baqeen inaa caradna alamaanata على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها ويكبقين يا قاد أمانة أسمرك وحملها الإنسان إنسان بعد دبرك أرد إلهي إنسانك محوك التلمام إنه كان ظلوما جهولا لو صفو إلهي وكت المام مرك أمانة أس علص آد كأوي أيان إن شاء الله يسودر دار منه amaanadana waxaan idhi fii kulli shay bay geli shay walba waa ammaano mas-uuliyadda maanta aan hayno oo ummadda aan u hayno waa ammaano weli waa ammaanada ugu weyn kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi gebagabadii dowladda waxaa soo xiray sheekh maxamed abu cabdalla waaliga wilaayada islaamiga jubbooyinka isagoo dardaaranno dhinacyo badan taabanaya u jeediyey wulaadda ay dowladda u dhammaatay tawjiihaad siyaasiya iyo mid acmaashii la qabanayay ku aadaneedna waad qaadateen ilaa iyo boqol labaatan iyo lix qodob oo tawjiihaad ah oo la soo diyaariyey ayaad halkan laga akhriyey dhammaanna waa la isi siiyey waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala in la dhaqan geliyo khudadii iyo qaab shaqadiina insha allahu tacaala waa la isku sheegay in ayadana la hirgeliyona waa rajaynayaa insha allahu tacaala gaar ahaan qodobo gooni ah ayaan taargetka aan ka dhigannay fii haadihi almarxala qodobadaasna dhammaan qof walba hadda si siriya ayuu u haystaa in la taarget gareeyo oo wixii lagu ballamay la fuliyo waxaan rabnaa insha allahu tacaala ballantaas in aad iyo aad loo fuliyo sida aan rajaynaynana insha allahu tacala inay fuli doonto iyo ballantii halkan lagu galay waxaan rajaynaynaa si adag weliba inuu u fusha ayaan rajaynaynaa ilaahay hadduu idmo waxaan leeyahay marka rijaalun sadaquu maa cahadullaaha calayh fa minhum man qadaa naxbah wa minhum man yantadir wamaa baddaluu tabdiilan aan noqonno kuwa ilaahay ku sifeeyey ugu dambayntii waxaa wilaayaadka islaamiga ee lagu maamulo shareecada islaamka si dardar leh oga soconaya dowraadka diiniga ah ee loo qabanaya bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga qaybaheeda kala duwan sida ganacsatada macalimiinta madaarista dhalinyarta iyo weliba haweenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gacanna bulshada wax ugu qabanaysa halka gacanta kalena ay ku difaacaysa ku dhaqanka shareecada islaamka maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah bakowl ayaa howlo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan qaybo ka mid ah wilaayada maxamed muuday ayaa noo diyaariyey warkan
dhakhaatiirtan oo ka socotay wilaayada islaamiga ah ee bagool ayaa daawooyin iyo baaritaano lacag la-aan ah u sameeyey dadka muslimiinta ah ee ku nool degmada rabdhuure iyo deegaanada hoostaga ah ee wilaayadaas qaar ka mid ah dadkii howlaha caafimaad loo sameeyey ayaa sheegaya in ay ka faa'iideysteen baaritaan iyo daawooyin lacag la-aan ah oo ay dhakhaatiirta ka heleen ilaahiyaa ka mahadsan alxamdulilah ilaahiyaa ka mahadsan ana oo odayaalkii deegaankii kumad ahaa ee degmada rabdhuurana rooga ilaahiya mahadleha shalay ilaa geeka marta oo maynin kooyteey harakada mujaahidiinta hanin dareen oo caafimaad ah may buu ah shalay ilaa geeka lagu faa'iidooysadii baaratiin daawooyin tara badan ayo noocin ah alxamdulilah ilaahay ka mahadsan unoo deegaankan aad iyo aad aan ka mahadsanna tan oo kale antilaninka nagnaga mayb waaha deegaanka bokaansha iyo antoytisa isku badan ini walay tabre mayb waaha inilaninka nagnaga fadaan aad iyo aada waana anku faa'iidaysadin alxamdulilah ilaahay ka mahadsan maya wal lagu qaaday mar ilaahi tartiisa leen baaray linku qaamay bua yallin shay wal ilaahi awre kun shilin wal lagu qaaday lan warsadawna ma arag may arhadle ilaahi u galantin korka wal ilaahi u caafimaad badan sansi ilaahi u walaysan suubta tagal gaamay bua ajarsi sansi habdhuur amsi adkaa ku roogna may ku dareeray caafimaada dadweynaha la sii haay may sii haay muslimiinta beesa may ogaadna ilaahay inka shukrinay musunka nasii da mujaahidiinta wala inka do'aayay inti midhaamadu dhan alla weela mujaahidiinta kor alla mari mushrikiinta alla jibi degmada rabuur kormar alla marsi awlaada awsho shahiidi wal barakal alla ka weela musunka galantiista koreeyta ka weela adowka niinkooyo hangaraari burburi alla ka weela dhulmaajo mufti alla ka weela deegaanka la galaya ruug daawada nasi naman amar ilaahay jeg doctor ee niinkooy isaagaasiinse ingwiinyiga niinkooy daawili isii daawadili isiiyina mulul ahayd shurubina wal isii kaniinkina wal isii wal ha i baari arrintaasa ruug shirig mala oqaan daawadaasana isiye iya qaba beesina mala oqaan dadkii daawadi inshaani ilaahay garabsho gaashaan guuleed adhihi gili aakari jinne ee waa ka oga adaab adhihi kutiiri iimansho adhihi wiinay ibaada adhihi lidila muraadkaynoo deernay muraadkayna ya niin weeleni ilaahay unuuna daawadii daawo ab shircee adna niinka weele gaaluwa dhuy ya ka siini dhammaatay iyaaba dhammaatay hatana dhammaatarni maxamuud yaliyare deegaanka garisweyne roogna alxamdulilah ilaahay kamaasan daawada dad dhakhtiire anin kooyi daawo fayla ilaahay kamaasan yawedan yarko ana dhali cabdiwaahi le rawa walibu aha nawadadi daawi waliba la insiiday ilaahay saanta qaadan jari hasanaadku sii ilaahay anka abaal maray maanka daay janna alla ni ku waraabi gaalan alla jibi janaatul firdowsa alla ku waraabi mashruucan daawooyinka lagu gaarsiinayo bulshada muslimiinta ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada wilaayada bakool ayaa ku soo aadaya iyada oo qaybo badan oo ka mid ah gobolka uu maktabka dacwada ka sameeyey duuraad lagu kobcinayo aqoonta bulshada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal kula jirta shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo maamulada uu dalka ka dhistay ayaana geesta kale dhexda u xiratay sidii dadka muslimiinta ah ay ugu haqabtiri lahayd baahidooda maamulka gobolka banaadir ayaa sii kordhiya dhulboobka uu ku hayo bulshada ku nool muqdisho cabdifataax faarax diiriye ayaa faahfaahinta warkaa noo sii ambaqaadaya milkiilayaasha dhul ku yaala degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho oo xoog looga qaatay dhulkooda ayaa ka hadlay dhulboob ay kala kulmayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka milkiilayaasha dhulka oo cabasho ka ah godoomiyaha degmada wardhiigley haweeneyda lagu magacaabo seynab xaabsey ayaa waxay ku eedeeyeen in ay qolo kale u cabirayso dhulkooda rabtana in si buuq ay ku dhisato dhulka waxaan cabasho ka nahay gudoomiyaha degmada horta nabadda seynab xaabsey seynab waxay rabtaa dhulkan in iyada oo qaab boob ah inay ku dhisato waa waddo gurigeenna sidaa ujeedaan waa guri laba jidla ah marka wadadan ayay u cabirtay qolo kale waxa ayna sheegtay in si sharci ah ay kusoo dhisto haweeneyda maamulka gobolka banaadir ugu magacaaban degmada wardhiigley ayaa milkiilayaasha dhulka hor fadhiistay oo weydiiyey dhulka ay ku haysato waxayna sheegtay in maamulka gobolka oo ugu horeeya duqa magaalada muqdisho yuusuf madaale usoo saxiixay warqadaha ay ku boobayso dhulka dadka rayidka ah waa u tagnay siinab anaa hor fadhiistay ehelkii dhanaa hor fadhiisteen waxa ay leedahay gudoomiye madaale gudoomiye madaali ayaa arrintan iisoo saxiixay warqaday meesha la taagantaha dowladda federaalk ayaa muqdisho ka wada dhulboob dardar ku socda taa ay ku rabto in dhulka dadkii laha ay ka xoogayso ay ku wareejiso dad dibadaha ka yimid oo iyada ka tirsan waad mahadsantaa cabdi fitaax halka warkan aad kala socotaan waa warbaahinta alfurqaan ugu dambayntii weerar loo adeegsaday diyaarado daroonis ah ayaa lagu bartilmaameedsaday saldhig ciidanka maraykanka ay ku leeyihiin dalka ciraaq toddobaadkii labaad oo xiriir ah qaar ka mid a saldhigyada ciidamada maraykanka ee ku yaala dalka ciraaq waxaa ku socda duqeymo culus oo loo adeegsanayo sawaariikhda riddada fog iyo diyaarado daroonis ah saldhigga ciidamada maraykanka ee caynul asad ayaa lasoo warinayaa in laga maqlay dhawaaqa qaraxyo waaweyn kuwaas oo ka dhashay sawaariikhda culus oo lagu garaacay saldhigga sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan xukuumadda ciraaq diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska loo yaqaano ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa in loo adeegsaday weeraradan qalabka raadaarada ee lagula socda dhaqdhaqaaqyada hawada ayaa ku guuldaraystay in uu bixiyo digniin ah in diyaarad ay saldhigga soo weerarayso kooxo maleeshiyaad ah oo ay dalka ciraaq ka dhistay dowladda iiraan ayaa lasoo warinayaa in ay ka dambeeyeen weeradan lagu qaaday saldhigyada ciidamada maraykanka ee gudaha dalkaasi kuwaas oo marar badan weeraro nuucan ah lala beegsaday gudaha saldhigyada ameerikaanka laba diyaaradood ayaa soo weeraray saldhigga hal diyaarad ayaana laga hortegay oo dhulka lasoo dhigay balse diyaaradda labaad ayaan la soo ridin iyadoona duqaysay bartilmaameedyadii u sahansanaa ayaa laga soo xigtay ilowaleedyo ka tirsan saraakiisha ameerikaanka ah ee ku sugan gudaha dalka ciraaq warkii subaxnimona dhegaystayaal saakay waa naga inta